maxamed baana deegaanka ma oo magaciisa
waxaan ahay horta guddoomiyihii eh, magaalada hoodaa ma garatay magaalada hoodaa halkee ayay ka tirsan tahay waxay ka tirsan tahay gobolka gargafuul waan gartay bal maxaa marka ka dhacay waxaa ka dhacay dabayn baa roob yar baa ka da-ay barkadahaana aan biyogelin roobkaasna waxa weeye dabaynku watay dab- duufaana ma garatay xilligee ayay ahayd marka xilliga roobka uu ka daayay deegaanka waxay ahayd eh, sagaalkii casar sagaalkii iyo shan iyo labaatan daqiiqo oo eh, muxuu ahayey taariikhdu ahayd bishii sideedaad waan gartay da- bishii sagaalaad sideedeedii laba kun sagaal iyo toban waan gartay marka roobka dabeelaha wato ee ka daa deegaanka muxuu khasaare geystay roobka dabaylaha wata ee hoodaha ee magaalada hoodaha ku dhigta khasaare waxa uu geystay laba qof oo dhaawaca laba dumar oo horta dhaawaca dhibaataa soo gaadhay oo dhaawacoodu kala culus yahay mid baa dhaawacoodu culus yahay ma garatay xagga madaxa ma garatay waan gartay
Ee, dhibaatooyinka soo gaadhay ayaa muxuu ahaaye adeegii bulshada hadda waxaa dhex fadhiya oo idinkala hadlaya adeegii bulshada saqafkay ka qaaduu ka qaaday shaasu ka qaaday oo dufaanta ah dawa haltaa oo dawada deegaanka ah inta waa ku baabaasan tahay dadkuna ma haysaan dawaday u carari jirin dhibaatadaasaa ku dhacda ma garatay marka dumarka aad sheegtay inay dhaawaca soo gaareen marka xilliga uu dhaawaca soo gaaray ma guryahooda ayay ku sugnaayeen mise magaalada ayay dhex marayeen
waxa weeye ga- waan kuu kala qaadayaa labada dumara gabay waa sagaal jir guriga galaantaaday ku jireen sadafkii baa dabay dufaantu qaaday dhagxaantii dusha ka saarayd iyo qalabkii wadada ka saaraaba dusha kaga dhacay madaxaana qarxay ma garatay afar qodob baa lagu dhuftay Ee, koomay koomayna gashay hadeerna koomadii waxa weeye kama bixin ma garatay waan gartay dumarka kalena sidee wax u gaareen gabadha kalena waxa weeye islaanta kalena guri xariishay ku jirtay alaab ka qaado bay tiri xariiskii baa ku dilay gurmadka guru ma- maga eh, muxuu ahaye magaceedana weyninayaa saddexan gurigaa ku dubay dabeedna gurmad baa ku dilay, gurigaa ka suu saaray iyadaa dhaawacyaa gaara ma garatay waan gartay marka marka laga reebo labadaasi dumar ah iyo iyo xaruntii ee aada ugu adeegeyseen deegaanka uu saqafka ka qaada maane khasaare kale ma jira oo roobkaasi u geystay Ah, waxaa soo gaaray toddobaatan shan guri toddobaatan iyo shan guri oo isugu qaybsan xariisyo iyo daaro dhismo ah oo madguurto ah kulliba saqafkay ka qaadeen guryana waa ku dumeen ma gara guryana waa dumeen waan gartay deegaanka adigu hadda a igala hadlaysay dadka ku nool ma beeraleya mise waa kalluumaysato
dadka deegaanka ku nool hoobaha waxa weeyaan waa laba qaybood waa xoolo dhaqato iyo waxa weye dadka ka ma ahaye muxuu ahaye ma- maydiga dadka maydiga ka shaqaysta ma garatay waan gartay marka ee ee xoolaha ku noolaaya ee deegaanka roobabka duufaanada wateen iyagu saameyn ma ku yeesheen
waa ay ka guureen waa ay ka guureen meeshana galabtay mashala galab roob biyo gal- ma jiraan waa dabayl duufaan waxaa ku dhacda ma garata wadanka waa biyo la-aan dabayshaa duufaanka waa ku dhacday magaalo nagu dhow ayaa deegaanka muumiya ayaa dato biyo galeen ma garatay waan gartay marka deegaanka sida adigu hadda aad sheegtay abaaro ba-an baa ka jira marka waa sidee xagga waxbarashada adeegyada caafimaadka iyo adeegyada kale
adeegyada waxbarashada waxaa weeye laba kuna bulsho dhistay iyo ardo badan oo meesha jooga adeega waxbarashada waa nagu gaaban yahay waxaanu ka doonaynaa dawladda ay puntland iyo wasaaradda waxbarashada boqol iyo lix iyo sodnaad socdigato meelay kala fariisinayaan haysan kalena iskoortan ay soo gaadhay dhibaatooyin badan oo muxuu ahaye xagga saqafka ma garatay waan gartay marka adeega caafimaadka waa sidee
adeega caafimaadku waa hooseeyaa boqolkiiba wuxuu hooseeyaa boqolkiiba muxuu ahayey tan iyo labaatan buu yaalaa maxaa yeelay dawadii meesha intiiska laga raadisina waa burbudhay dadkuna biyi waa ka dhammaadeen biyo wasakhay cabayeen dawahaasna waa ku dhufteen waan gartay deegaanka hoodaa marka dadka ku nool ma wadooyinka caadiga isticmaalaan mise badda isticmaalaan waa isticmaalaan wadada muxuu ah rowga ah wadada rabka ah ee ka soo leexata kalabayr ee usoo leexata buuraha kan usoo leexata xagga gardafuur ma garatay waan gartay marka masaafo dheer ayay idin jirtaa miyaa magaalada boosaaso masaafo dheer bay noo jidaa dhowr boqol oo kilomitr bay noo jidaa waxaan ka codsanaynaa dawladda madaxweynaha federaalka madaxweyne xigeenka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka caafimaadka hay-adaha maxalliga ah inay magaalada dhibaatada soo gaartay ilaahay baa subxaanahu watacaala keenay dadkii dhibku gaaray inay banaanka taagan yihiin mca ka burburay dhulkii dabada lagu qaadi lahaana ay burbursan yihiin laguatay marka dadka guryaha ka baaba-ay ee roobabka duufaanada watay ee saameynta ku yeeshay marka tira ahaan waa intee
dadkaas waxa weeyaan waa dad aan la soo kooli karin dadkaa dhibaatada gudanaas iyo shan guri weeye inta ku noolna waa garan karnaa inta qoyska ku nool halkii qoysilaaskuhela dagaalka baa ku nool deegaanka dadka ku nool meelaa iyo waxa weeye oo magaalada ka nacaa iyo kun iyo sideed boqol oo rays baa ku nool magaalada aageeda ma garatay magaalada ku nool kun iyo sideed boqol oo rays ma garatay aada baa u mahadsan tahay
idinkaa mudan